ciidamada nabadsugidda galmudug iyo ciidamada maraykana waxaa la sheegay in saldhig ciidan ay ka samaysan doonaan xeebaha koonfurta gobolka mudug kaasoo la sheegay in lagula dagaalami doono al-shabaab iyo burcadbadeeda soomaalida taliyaha ciidamada nabadsugidda galmudug saadaq cumar xasan oo la hadlo warbaahinta waxa uu sheegay in dhowaan saldhig ay ka dhisan doonaan xeebaha gobolka mudug gaar ahaana degmada hobyo iyo deegaanka wasiil ujeedkuna waxa uu sheegay inuu yahay la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha burcadbadeeda soomaalida xilli uu ka hadlayna waxa uu yidhi hadda waxaan joognaa degmada hobyo waxaanan aan rabnaa oo aan uu yahay kormeerkanaas meeshii ku habboon inaan beys ka samaysano maadaama ciidamada galmudug ay ka dheer yihiin degaamada ay gobolka mudug oo xeebta ah xeebtaas oo qayb nala ka haysto oo naga haystaan nimanka nabadiidka oo shabaab iyo argagixiso caalamiya iyo burcadbadeed hore wa jiri jirtay oo xoogaa hadda aan uga cabsanno inay ay maaragtay burcadbadeednimadii ku soo laabato marka sidaas darteed waxaan u imaanay inaan bays ka samaysanno ciidan oo ay gacan naga siinaan dowladda maraykanku dowladda soomaaliya si aan bayskaas u dhisan lahayn oo ciidamada uga howlgeli lahaayeen ool xeebtoo dhan si loo kaliirgareeyo al-shabaab iyo burcadbadeedda iyo isbaaraystayaasha iyo daraaga iyo wixii la midah oo dhan al-shabaab iyo ciidamada galmudug ayaa muddooyinkani dambe waxay ku dagaalamayeen koonfurta gobolka mudug iyadoona dagaaladii ugu dambeeyey ee dhex maray ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac